بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigaanii boqol iyo kontonaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum ee darsiga intaynaan bilaabin waxaan jecel lahay tasxiixi darsigan kii ka horeeyey yaa mar aan fasirayna aan aqrinayna aayadda walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaab qaaluu hada maa wacadana allahu warasuuluh wa sadaqa allahu warasuuluh wamaa zaadahum ilaa iimaanan yaan waxaan nidhi iimaanan wa towfiiqan marka waa qalad ilaa ilaa iimaanan wa tasliiman marka aayaddu sidaasay sax ku tahay magafa waa ilaahay taa inta aan uga baxno darsigaanna wuxuu ku saabsan yahay ghaswatu bani qurayda ilaahay qudradii rasuulku sala allahu calayhi wasalama markuu qhaswo weyn uu galo mar kasta qhaswadaas dabadeed qole yuhuuda ama qhaswada dabadeed ama qhaswada dhexdeeda saddexdii qole ee yuhuudda ahayd ee magaalada madiine rasuulka qaarna ay deganaayeen magaalada ay la deganaayeen gudaheeda sidii reer bani qaynuqaac labana ay duleedka deganaayeen ayaa dagaalkaa kadib amay kibri jireen ama dembi bay geli jireen marka ghaswatu uxud ghaswatu waxaan u jeedaa beder gadaasheed waxaa waxaa la raray nimankii reer bani qaynuqaac ah oo waxaa dhacday ghaswatu bani qaynuqaac uxud dabadeedna waxaa la galay waxaa la raray nimankii annadiir axsaab dabadeedna waa ghaswatu bani qurayda wa fil yowmi maalintii alladii maalintaasoo rajaca uu soo laabtay fiihi maalinta dhexdeeda rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ilalmadiinati uu kusoo laabtay kadib markii gaaladii ay kala carareen huwantii iyo isbahaysigii dagaalkii uxud jaa-a waxaa yimid jibriilu jibriil malakul jibriil calayhi salaam yaa cinda duhri duhurka agtiisa yaa wuxuu u yimid rasuulka wahuwa rasuulka oo yaqtasilu qubaysanaya ama maydhanaya fii beyti ummi salama beyti ummi salama gurigeeda isagoo ku maydhanaya ayuu u yimid jibriil rasuulka fa qaala malakul jibriil wuxuu yidhi awa qad wadacta silaaxa hubkii miyaad dhigtay maxaa jira fa ina almalaa'ikata malaa'igtu lam tadac lam tadac ma aynan dhigin aslixatahum hubkoodii weli hubkii way ku gadaaman yihiin malakul jibriil baa weli warka sii wata wuxuu yidhi wamaa rajactu ma soo laabanin ama ma soo noqonin al-aana hadda ilaa min talabi alqowmi nimankii eryiddii aan sii eryeynay eenu ku raad joognay yaan hadda ka soo noqon nimankii baanu fogeynay oonu caydhinay oon ku raad joognay oon erinay ee fanhad hinqo oo kac fanhad hinqo oo kac biman qolo la hinqo oo kac macaka adiga kula jirtay ilaa bani qurayda reer bani quraydana u hinqo oo kac maxaa jira fa innii anigu saa'irun mid socda ayaanahay oo aadaya amaamaka hortaada yaan quraydo aadi usalzilu aniga oo la gilgilaya bihim iyagii xusuunahum dhufaysyadoodii wa aqdifu anoo ku tuuraya ama ku ridaya fii quluubihim laabtooda iyo qalbigooda iyo maskaxdooda iyo maankooda arrucba argagax fa saara wuu socday jibriilu malakul jibriil fii mowkibihi isagoo ciidankiisii oo minal malaa'ikati malaa'igta wata ama ku dhex jira ayuu socday oo bani qurayde ayuu aaday wa amara markaas war miyaa jira amarkii rabbi baa la qaadanayaa wa amara wuxuu amray rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama mu'adinan mid ogeysiiya aadaankii salaada maaha kani mu'adinan mid dhawaaqa oo dadka war gaadhsiiya fa adana fi nnaasi ninkii dadkii ayuu dhex ka dhawaaqay oo muxuu leeyahay man qofkii kaana ahaaday saamican mid maqlaya mutiican oo amar qaadanaya amarka alle iyo rasuulka qofkii qaadanaya oo maqlayaay falaa yusalliyanna alcasra salaada casar yuusan tukanin ilaa bibani qurayda reer bani qurayda guryahooda iyo agtooda xaafadaas maahane wastacmala wuxuu uga tegay uu magaalada kusii aaminay uu madax uga dhigay rasuulku sala allahu calayhi wasalam cala almadiinati magaalada madiina ibni ummi maktuum mar kasta uu rasuulku magaalada ka baxayo qof buu magaalada uga tegi jiray madax kasii noqda wa actaa calankana qof buu u dhiibi jiray wa actaa wuxuu siinayay alraayata calankana wuxuu u dhiibay caliy bna abi taalib calanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu qaban jiray midabadiisa waynu ka soo hadalay weli midab kale oo cusub hadda ma hayno calamadan dambe ma hayno midabadoodii ilaa beder baa inoogu dambeysay beder saddex calan buu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam midka guud oo miscab ibnu cumayr uu siday wuxuu ahaa caddaan kii ansaarta oo cali siday madow buu ahaa cafwan kii muhaajiriinta oo uu waday cali madow buu ahaa kii ansaarta uu waday sacd ibnu macaadne madow buu ahaa intii ka horreysay oo dhan oo calan uu rasuulku sameeyey oo ilaa uun siddeed iyo toban gaadhayana kulligood caddaan bay ahaayeen marka calamadii rasuulka caddaan bay u badnaayeen kuwan lamaba sheegaya midabkooda wa actaa un baa layidhi wa actaa wuxuu u dhiibay rasuulu rasuulku caliya bna abi taalib iyo alraayata calankana u dhiibay wa qadamahu wuu ka hormaray wuu hormariyey ilaa bani qurayda si ad baa layidhi adoo calanka sida adigu soo bax waan kaa daba imanayahay fa saara caliyun cali ayaa socday xataa danaa ilaa uuga dhowaaduu hoosta ka galo min xusuunihim oodahoodii iyo derbiyaday isku wareejiyeen xataa me waxaa tidhaa idaa markii danaa uu soo dhowaaday min xusuunihim derbiyadoodii markuu ku soo dhowaaday samica wuxuu ka maqlay minhaa derbiyada xaggeeda maqaalatan hadal qabiixatan oo xun oo lirasuulillaahi rasuulka ilaahay lagu leeyahay marka ilaa markaas yaa rasuulka sii caayayaan lacnatullaahi calayhim wa kharaja wuu baxay rasuulullaahi rasuulka ilaahayna wuu baxay sala allahu calayhi wasalama fii mowkibihi ciidankiisa isagoo ku dhex jira ciidankiisii min almuhaajiriina waalansaari muhaajiriin iyo ansaaraha waa ciidan xoog lahoo wada socdaa mowkibka la yidhaah oo qaar ay gaadiid fuushan yihiin xataa nasala ilaa uu rasuulku kaga furtay calaa bi'rin ceel oo min aabaari bani qurayda bani qurayda ceelasheedii ka mida maxaa jira ciidanka intaa leegi waxa weeyaan biyo ayuu u baahan yahay marka ciidan ceel in la agdego biyo leh waa qadiya istraatiijiya ceelkaasoo yuqaalu laha lagu magacaabo bi'ru anna baa lagu magacaabi jiray wabaadara way ku dhaqsadeen way ku degdegeen almuslimuuna muslimiintii ila imtithaali amrihi rasuulka amarkiisa inay fuliyaan ay fartoomaan ayaa lagu degdegay ou ahaa man kaana saamican mutiican falaa yusalliyanna alcasra ilaa fii bani qurayda ninkii maqlaya ee u hoggaansamaya amarka rasuulka yuusan salaada casar ku tukanin ilaa fii bani qurayda maahane amarkaas fulintiisa ayay muslimiintii ku dhaqsadeen wanahaduu way hinqadeen min fowrihim isla waqtigoodii wa taxarakuu way dhaqaaqeen naxwa qurayda xagga qurayda ayay u dhaqaaqeen wa adrakathum waxaa soo haleeshay oo ku soo gashay alcasru salaadii casr fi dariiqi iyagoo waddadii sii haya oo madiine iyo bani qurayda u dhexeeya yaa salaadii casr baa soo gashay fa qaala wuxuu yidhi bacduhum qaarkood laa nusalliiha tukan mayna salaada ilaa fii bani quraydata ilaa aanu ka gaadhno fi reer bani qurayda ma tukanayno kamaa kamaa umirnaa sidii nala faray xataa intii ayay ra'yigaa qaateen ina rijaalan rag oo minhum dadkii ra'yigaa qaatay ka mid a sallu lcasra casrka ay tukadeen bacda alcishaai alaakhira cishaha kadib ayay tukadeen oo salaadii casar waqtigeedii maadaama aynan gaadhin magaaladii bani qurayda tugulo degmadoodii aysan gaadhin maba ay tukanin salaadii casar oo way ka tagtay oo cishaha kadib bay tukadeen qolo saasay qaateen daahiriin biyaa la yidhaahdo daahirka amarka ayay qaateen maxaa jira daahirka amarku wuxuu keenayaa meeshaas meel aan ahayn inaan lagu tukanin qolyahaas marka daahiriin baa la yidhahdo daahirka ayay qaateen qolyaha kale aan aragna kuwa kale wa qaala wuxuu yidhi bacduhum barhkoodna waxay yidhaheen lam yurid ma uusan ma uusan rabin ama lam yuradda na waa la dhihi karaa lam yuradda laynagama rabin minaa innaga daalika arrintaa iyada ah oo ilaa wa ilaa salaadu baa idinka tagta ee meel aan bani quraydo ahayn ha ku tukanina ujeeddadu ma ahayn wa inamaa maahee haddii rasuulka loo celiyo weeye lam yuradda ma uusan rabin ama uma jeedin min rasuulka ilaahay minaa innaga daalika arrintaas oo inay salaadu naga tagto uma usan jeedin wa inamaa wax kale maahane araada wuxuu rabay uun surcata alkhuruuji in dhaqso loo soo baxo saasay dhaheen dhaqsaha loo soo baxo unbay saasuu u jeeday rasuulku fasalluuha w fi ariiqi waddadii ayay ku takadeen falam yucanif ma canaananin waaxidatan mid oo min adaa'ifatayni labada kooxood ka mid a midna ma canaananin dhacdadan waxay ka mid tahay dhacdooyinka waaweyn ee ikhtilaafka fuqahada laga soo qaato oo nas soo arooray ama aayad qur-aana ama amar xadiid nabi oo labadaba xadiidka la haysto qolana ay xadiidka ama naska daahirkiisa ay qaada qaadatay qolana ay macnaysay oo tidhi warsaa looma jeede ay qaadatay tafsiirkiisa marka daahiriin iyo fuqaha ayaa la kala yidhaahdaa labada itijaahba way jiraan haakadaa sidaas yaa taxaraka waxaa dhaqaaqay al-jeysh lislaami ciidankii islaamka naxwa bani qurayda xagga reer bani qurayda ayaa loo dhaqaaqay arsaalan iyagoo koox koox ah xataa talaaxaquu ilaa ay ka gaadhaan binabiyi nabiga ay ka gaadhaan wahum iyagoo halaathatu aalaafin saddex kun ah waalkhaylu farduhun halaathuuna farasan soddon faras bay wateen fa naasaluu waxay ku degeen xusuun bani qurayda dhufaysadii reer bani qurayda ayaa lagu degay wa faraduu calayhim alxisaar go-doomin ayayna ku soo rogeen dhinac kasta ayaa laga fadhiistay irid walba ayaa laga fadhiistay walamaa markii ishtadda uu adkaaday alxisaaru hareerayntii iyo go-doomintii markuu ku adkaaday nimankii carada wuxuu usoo jeedi wuxuu u soo jeediyey calayhim raggii ama nimankii reer bani qurayda wuxuu usoo jeediyey ra-iisuhum ninkii madaxda u ahaa ninkii madaxdooda ahaa ee kacab ibnu asad ahaabaa wuxuu usoo jeediyey halaatha khisaalin saddex arrimood mid inay yeelaan maanta wuxuu yidhi saddex arrimood baa hortiina taalla saddexdaa arrimood mid uun aan yeelna niman yow tale ayuu soo jeediyey saddexda arrimood maxay yihiin imaa an yuslimuu inay islaamaan waa jid inoo firan waana ka inoogu fiican aan iska islaanna buuli oo wayadkhul ay galaan maca muxamedin muxamed iyaga oo la socda sala allahu calayhi wasalam fii diinihi diintiisa ay galaan oo taa faa-iidada ka- ay ka ka heli maxay tahay fa ya'manuu calaa dimaa'ihim dhiigooda ayaa u badbaadaya wa amwaalihim hantidoona way u badbaadi wa abnaa'ihim ubadkooduna way u badbaadi wa nisaa'ihim haweenkooda ama dumarkooduna way u badbaadayaan intuba dhinaca kale waqad qaala lahum wuxuu ku yidhi oo intaa kasii dheer wallaahi baan ku dhaartaye wallaahi laqad tabayana waxaa idiin caddaaday lakum idinka waxaa idiin cad cad ood ogtihiin annahu isagu la nabiyu nabi inuu yahay nabigaasoo mursalun la soo diray oo rasuula ayaad ogtihiin waa isdiidsiinaysaane waxaa kaloo ood ogtihiin wa annahu isagu alladii nabigii inuu yahay iyo rasuulkii tajiduunahu fii kitaabikum kitaabkiina towreed aad ka hele ka helaysaan ee ku qorna oo ku bishaareeyey marka taa oo xaqi ah haddaad raacdaan waa waddo idin furan haddaad xaqa idan raacaynin wa imaa an yaqtuluu inay dilaan daraariihim ubad ubadkooda wa nisaa'ihim haweenkooda biaydihim inaad gacantiina ku dishaan oo markaa wax da- dambe ood ka dhimanaysaan ma jire wayakhrujuu ila nabiyi markaa nabiga ay u baxaan iyo ciidankiisa bisuyfu seefahooda ay ula baxaan seefahaasoo muslitiina galka laga bixiyey seef galka laga bixiyey oo diyaar ay ula baxaan waana mid tidoo caruur iyo haween dambe midna ma haystaan kaasoo yunaajisuunahu ay ku kala baxayaan labada qolo ay mid adkaanayaan xataa yadfaruu bihim ilaa nimankii ay- ay ka adkaadaan oo oo yuhuuddu ay adkaato yadfaruu ay ka adkaadaan oo ay ka gu- guulaystaan ay gacanta ku dhigaan bihim oo mid ah ow amase yuqtaluu la dilo can aakhirihim ka- ninka ugu dambeeya la dilo iyagoo dagaalamaya waa raganimo eh taasna waa arrinta labaad arrinta saddexaad haddii aad leedihiin caruur dil maynona wa imaa an yahjumuu inay weeraraan calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo asxaabihi inay weeraraan oon weerar hadda ku qaadno oo wayaksubuuhum ay ka faa'iidaystaan yacni micnihii weerarka ay uga fa- faa'iidaystaan yowma sabti maalinta oo sabtida maalinta sabtida maxaa jira liannahu muslimiintu qad aamanuu waxay aamin waa waa aamin wax- waxay aamin ka yihiin an yuqaataluu an yuqaatiluuhum fiihi maalinta inaad la dagaalantaan aamin bay ka yihiin waxay leeyihiin yuhuudi sabti idinma soo weerarayso marka iyagoo iska jiijiifo oo iska baraad lah intaan albaabada furu inaan dagaal ku qaadno nimankii layno aan sabtida ka faa'iidaysano saddexdaa arrimood mid uu niman yahow saddexdaasaa idin hor yaale mid ka doortuu yidhi maanta wax kaloo idiin furan ma jire fa abow way ka diideen oo way ku gacan saydheen an yujiibuuhu inay ka yee ka yeelaan ilaa waaxidatin mid oo min haadihi alkhisaali arrimahana athalaati oo saddexda ah, midna inay ka yeelaan way ka diideen waxiina idin markii ay ka diideen saddexdii arrimood wuu soo jeediyey qaala wuxuu yidhi sayiduhum ninkii odaygooda ahay madaxdooda ahaa ee kacab ibnu As- asad ahaa wuxuu yidhi fin finzicaajin isaga oo cadhaysan waqadbin xanaaqsan wuxuu yidhi maa baata ma usan ahaanin baatadan waxay ka mid tahay un akhawaato kaana ayay ka mid tahayoo kaana unbay la la wada micno yihiin inkasta oo uu baryay ay tahay nin habeen baryay oo kale asalkeedu laakiin ma aha- ahaaninta asala maa baata ma ahaanin rajulun nin oo minkum idinka idinka mid a mu- mundu laga soo bilaabo waladatu ay dhashay ummuhu hooyadii laylatan waaxida hal habeenna ha aato min adahri adduunka ka- ka mid a xaasiman mid go-aan leh ma noqonin buu yidhi. weligiin wax go-aan leh idin- le- mu- oo idinka lama arkin go-aanba ma lihidin marka saas hadday dhacday walam yabqa uma hadhin liquraydata qurayda bacda raddi haadihi alkhisaali athalaat saddexdan arrimood markii ay diideen ay ku gacan saydheen ay gaashaan ku dhufteen uma hadhin ilaa an yanziluu inay aqbalaan calaa xukmi rasuulilaahi rasuulka ilaahay siduu ugu taliyo uu ku xukumo inay aqbalaan maahane wax kale oo u hadhay ma jiro walaakinahum hasaata iyagii araaduu waxay dooneen an yatasiluu inay xidhiidh la sameeyaan bibacdi xulafaa'ihim nimankay isku bahda ahaayeen oo muslimiinta muslimiintii ah oo reer khasraj ah inay la xidhiidhaan ayay damceen lacallahum si laga yaabo lacallahum si laga yaabo yatacarafuuna inay ogaadaan maa maadaa maxaase yaxillu bihim ku dhici ku dhici doona maxaa ku dhici doona maxay la kulmi doonaan maxay mudan doonaan waa iskuda mid idaa nazaluu haddii ay aqbalaan calaa xukmihi rasuulka wuxuu ku xukumo hadday yeelaan maxaa ku dhici doona maxaa lagu xukumi doonaa maxay la kulmi doonaan say sidii u ogaadaan fa bacathu waxay u soo direen ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay bay fariin usoo fireen usoo fireen ruuxii fariinta sida lama dilo lama dilo dadka ergada ahe fariinta sida nin bay soo direenoo waxay dhaheen an arsil ilaynaa noo soo dir abaa lubaaba ninka saxaabiga abaa lubaaba la yidhaahdo noo soo dir bay dhaheen ninkaa uu noo soo dir nastashiiruhu aan la tashanne wa kaana wuxuu ahaa abaalubaaba abaalubaaba wuxuu ahaa xaliifan lahum nin isbahaysila leh ayuu ahaa nimankaas intaa intaa waxaa sii dheer wakaanad waxay ahayd amwaaluhu hantidiisu wa waladuhu iyo ubadkiisuba fii mandiqatihim magaalad magaaladooda ayay ku noolaayeen ay ku sugnaayeen falamaa markii ra-awhu ay arkeen qaamuu qaama ilayhi waxaa u kacay oo isu taagay alrijaalu raggii wa jahasha waxaa himbiriirsaday himbiriirsiga waxaa la yidhaha markaad oohinta isu diyaarinayso intaadan aadan dhihin yacni isu diyaarinta oohinta wajahasha waxaa himbiriirsaday annisaa wasibyaanu caruurtii yabkuuna iyagoo ooye markii dambe way ooyeen fii weji isaga hortiisa ayay ku ooyeen faraqa lahum wuu u qalbi jilicsanaaday wa qaaluu waxay ku yidhaheen yaa abaa lubaaba abuu lubaabow atara maxay kula tahay ma kula qum tahay an nanzila inaanu aqbalo calaa xukmi muxamedin maxamed wuxuu nagu xukumo inaanu yeello ma kula quman tahay qaala wuxuu yihi nacam haa marka wuxuuna ku yidhi oo muxuu yahay xukunku anaa idiin sheegay wa ashaara wuxuu ku tilmaamay biyadihi gacantiisa ilaa xalqihi halkaa dhuuntiisa yaquulu wuxuu ku leeyahay innahu xukunkiisu addabxu in la idin wada gowr gowracoo laydin qalo weey uma marka uu sidaa yidhiba calima wuxuu ogaaday min fawrihi isla waqtigiisii wuxuu ogaaday isagu annahu isaga khaana allaha wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisa inuu khiyaanay oo uu sheegay sirtii faafiyey iyo wax kan lagu xukumi doono markuu is ogaaday walam yarjic uma soo laabanin ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay uma soo laaban sala allahu calayhi wasalama xataa ata almasjida annabowi masaajidkii madiine ilaa uu ka yimaada ee bilmadiinati magaalad madiine ku yilay magaaladii buu iska aaday fa rabata nafsahu naftiisa ayuu wuxuu ku jeeraariyey uu ku xidhay fa rabata nafsahu naftiisa ayaa wuxuu ku xidhay ama ku jeeraariyey bisaariyati lmasjidi masjidka tiirkiisi wa xalafa wuxuu ku dhaartay allaa yaxilahu inuusan furin ilaa rasuulullahi rasuulki ilaahay maahane biyadii gacantiisa uu ku fura maana halkaasu ku xidhnaan buu yihi weligay ilaa uu rasuulka iga furo wuxuu ku dhaartay kale wa annahu isagu laa yadkhulu inuusan gelaynin arda bani quraydata dhulka bani qurayda abadan intuu nool yahay falamaa markii balaga uu soo gaadhay rasuulallaahi rasuulka ilaahay khabaruhu ninkaa warkiisu markuu soo gaadhay khabarkaa faacilkii ah oo wa kaana rasuulku ahaa qad istabta'ahu kii raagsaday oo ama tiigsaday oo soo noqon waaye qaala rasuulku wuxuu yidhi markii loo sheegay amaa haddii innahu isagu low jaa-anii hadduu ii iman lahaa iimaba imanine lastakfartu lahu dembi dhaaf baan ilaahay u weydiin lahaa amaa ma- maadaama id isagu qad facala uu falay maa facala wuxuu falay oo intuu maga- masaajidkii aaday uu tiir isku xidhay famaa ana anigu ma ihi biladii kii utliquhu xoreynaya ama furaya min makaanihi meeshuu ku xidhan yahay mid kasii daynaya ma ihi xataa yatuuba allaahu calayhi si ilaa uu ilaahay allah subxaanah wa tacaala uu kasoo toobad aqbalo wa biraqmi maa shay isaga uu jiro ashaara uu ut- u tilmaamay ilayhi shaygaba abuu lubaabata uu u tilmaamay oo ah in la gowracayo haddana nimankii inay dagaalamaan way way ka cabsadeen ilaan jibriil yaa ciidankii ilaahay baa jooga oo qulubtoodii cabsi baa lagu riday cabsi qararad waxay go-aansatay quraydatu qurayda annusuula inay aqbasho calaa xukmi rasuulillaahi rasuulka ilaahay wuxuu ku xukuma inay aqbasho ayay ogolaatay sala allahu calayhi wasalam marka mualifka ayaa soo galay wuxuu yidhi walaqad kaana waxaa ahaa biistitaacati lyahuudi yahuudda waxay awoodu lahaayeen kow an yataxamaluu inay u adkaystaan ay u gegsadaan ay u dhabar adaygaan alxisaara tawiila go-doomin dheer maxaa jira waa litawafuri lmuwaadi alghidaa'iya raashinkii iyo saadkii la cuni lahaa ayaa u buuxay oo wax kala go-i aan ahayn walmiyaahi biyo wal aabaari ceelal wa manaacati lxusu xusuuni iyo derbiyadooda oo ay ahaayeen lama galaan lama galaan iyo lama soo dhoofaan lama soo dhaafaan ahaayeen kow iyagu marka saasay ahaayeen bilo hadday jira raashinku kama dhammaado kama dhammaan lahayn albaabadooda wax lagu soo jebiniyana maba aynan haysanin muslimiinta ma aysan haysanin madaafiic iyo laancigaaleedi iyo manjaniiq iyo waxay haysteen midna male dhinaca kale waliana almuslimiina muslimiintu kaanuu waxay ahayn yuqaasuuna kuwa dhadhamiya oo ku silicsan albarda qabow bardigii alqaarisa ay wax qaniinayay waljuuca iyo gaajo ashadiida oo daran wahm iyaga oo fil caraa'i bannaan jooga maca shiddati tacabi daal meeshii ugu dambaysana ay ku sugan yihiin alladii tacabkaas daal kaasoo ictiraahum soo gaadhay limuwaasalati alacmaali alxarbiya howlihii dagaal een kala go-a lahayn ka soo gaadhay limuwaasalati alacmaali alxarbiya howlihii dagaal ee aan kala go-a lahayn min qabli bidaayati macrakati laxsaab laga bilaabo mid laga soo bilaabo qabli bidaayati macrakati alaxsaab huwantii dagaalkoodii bilowgeeda ka hor markay dhufayska qodayeen wey ilaa an ilaa xarbi qurayda iyo ilaa laga soo gaadha dagaalkan qurayda intaa daalkii ka soo gaadhay yay tacbaan leeyihiin gaajana way haysaa bannaan baa haysa dhaxan baa ku dhacaysa marka ilaa ana qurayda marka quraydadii kaanat waxay ahayd xarba qura waxay ahayd ilaa ana xarba qurayda dheh ilaa hase ahaatee ana xarba qurayda kaanad waxay ahaydun xarba acsaabin dagaal maskaxeedun bay ahayd iyo acsaab faqad qadafa allaahu alla ayaa wuxuu ku tuuray fii quluubihim quluubtooda alrucba argagax wa akhadat waxay bilowday waxay bilowday wa akhadat waxay bilowday macnawiyaatuhum niyadoodii tanhaaru inay hoobto ay dhulka ku daadato wa balaqa wuxuu gaadhay haada alinhiyaaru dhulku dhacaasi ay niyadoodii iyo casiimadoodii ay dhulka ku dhacday wuxuu gaadhay ilaa nihaayatihi halkii ugu ugu hooseysay iyo halkuu ku dhammaayay ayuu gaadhay markii an taqadama uu hore ugu soo baxay caliy bnu abi aalib oo calankii wata wa zubayr bn cawaan iyo zubayr bn cawaan oo wasaaxa uu qayliyey caliyun cali uu ku qayliyey yaa katiibata aliimaani ururkii iimaankow wallaahi baan ku dhaartaye la aduuqanna waxaan dhadhaminayaa maa daaqa xamsatu xamsa wuxuu dhadhamiyey oo shahaadadii ah aw la aftaxanna xisnahum dhufayskooda ayaan furi albaabkan jebin marka intii maqleen yaa intii ku harhsanayd niyad iyo macnawiyaad yaa dhulka kusoo dhacday waxiina idin markaa iyada ah baadarow waxay kusoo degdegeen oy ku dhaqsadeen ila nusuuli inay kusoo degaan oo ay aqbalaan calaa xukmi rasuulillaahi rasuulka ilaahay xukunkiisa inay aqbalaan ayay kusoo degdegeen wallahu subxaanahu watacaala aclam